kumanaan dad ah oo ku nool degmooyinka laagdheera iyo balanballe oo ka tirsan gobolka gaarisa ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay haysato biyo la-aan baahsan kadib markii ay gureen goobihii ay biyaha ka heli jireen xilliga abaaraha taasoo dadka iyo dunyadaba saamaysay dadkan oo ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan isugu soo ururay waddada laamiga ah ee gobolka isku xirta halka intooda badanna ay xoolahooda ula hayaameen deegaano ka fog webiga tana river cabdi axmed barrow oo ka mid a odayaasha deegaanka biyola'aanta ay ka jirto ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire walaalow meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro nin walba wuu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday magarat oonka meeshan baa saa-ide madoogaasha oo togweyne oo ceelo laga cabo iyo looma dhexeeya maanta webiga wey webigaas ganaalo mare ee gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi ah oo udhexeeya lagdheera haddii la dhaho ma laha khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabayeen dhammaantood haddii dhururka ku yaaleen way soo dhammaadeen dad iyo duunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida duujis afweyne jackson ilaa iyo waxaa laga shimbiray dhaxdan baa laiskugu imaaday in walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo oga dhow ma laha waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba hara waaweyn oo la qoday marka harihii maxaa helay harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen dadkii oo ka batay waa la dhamaystay hara warahii meelihii fogfurog loo aaday sida duurka ku yaaleen laga daba tegay kii wax kusoo haraba kii loo aadayay marka way soo dhamaadeen hadday soo dhamaadeen dadkii reer guuraaga ahaa wadadii iyo laamigii bay waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaba si ay ugu noolaadaan baabuurtiina waxay noqdeen kuwa aan kaafinaynin dadki iyagoo hataa xoolahooda gadayaan iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo duunyaba ugu gadayaan ba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaabama la helaynin oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen oo waxaad ka raraacanaysaan ma jiraan maya ma jiraan xoolihii waxay ku cabayaan oo loo loo jooga halkan inay ku cabaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada ee maarata shacabka leeyihiin waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dawlad baa jirtay madax baa jirtay lagdheera m b baa jiray m c a baa jira governor county baa jira dowlad county baa jirtaa waad garatay sooma waa tahay marka cid idin soo hiilisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya haba yaraatee lama heli karo community biyo biyo communityga oo loogu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaragtay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhaansan jireen waa tahay ka kuwaasoon xoolo shaqo ku lahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa laleeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dawladda iyo maaragtay ka socdo madaxda iyo maaragtay ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay kuwii shacabka lahaayeen oo la gecdanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari leeyahay ama dadkiiba gaarin khalqiga ku nool lagdheera oo dhan ilaa dhuujis waa waa taqaanaa waan filaya aada iyo aad
marka qofka baabuurkii webiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga waxaa weeye ku dhawaad boqol kilomitr haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan laba jeer
waa tahay
baabuurtina hadee baabuur oo adduun weyneho dhan iskaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangii biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total eegoo dhan haddii isku daro toban inay gaaraynin tobankiiba waxaa feel ku eh marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii waa tahay ilaa haatan ma jiraan dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad deg deg aan loo samaynin ha waan ku dhihi karaa halka aan joogo marka aan dhex taaganahay tugdhug baan kaa dhihi yaan yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur kusii jiro oo meel kusii laaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baan garan karaa halkaas oo magaalo aho jidka ilaamiga weynaayo baabuur walba maraya ku taallaan ku sheegi karaa waxaa weeyo oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragtay waa ilaahay baa garani laakiin qoomkii bini-aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynaya biyo laga soo baray saaqa oon maanta iyo berrina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool rayaas qof walbo aqli qaba meeshaas ku saraya taalanka waa tahay maxaad is leedahay oo gurmud ah waa lidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay deegaano ilaa iyo lix boqol shan boqol oo kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso gurmad horta ilaahay gacantiisaa lagu dhargaa cirkaas inuu do-o raxmad ilaahay keena ma ogey dad wax ho uu ku yiri laguma dhargo laakiin waxaan filayaa inay maaragtay dad baa meeshan laga soo doortay hadday county tahay iyo haddii dawlad dhexa tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa county baa jira baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dawlad dhexe waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta ee baan waxaan u sheegayaa inta tabartooda e inay dawladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan kaasi waxa uu ahaa cabdi axmed barrow oo u waramayey wariyaha v o e da maxamed faarax shire